haatana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed iimaan
wacana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa barnaamijka marti inoogu ah abwaan cabdidhuux yuusuf oo magaalada london kaga qayb gelaya barnaamij la magac baxay toddobaadka soomaalida ama soomaali week marka ugu horeysa kusoo dhawo abwaan barnaamijka martida microfonka su-aasha ugu horeysa aan raba inaan ku weydiiyo waxa ay tahay door intee leeg ayuu barnaamijkan ka qaataa isku haynta ama sii adkeynta dhaqanka soomaalida oo sugaantu ay ugu horeyso
adeer waxa weeye de horta wax qayb buu ka qaadanayaa dhaqanka soomaalida waayo dad baa isugu imanaya soomaaliyeed oo meelo kala duwan degaano kala duwan ka imanaya ama ka imanayaba yurub iyo america ka imaanaya ama dalkii ka imaanaya is aragoodaasu faa-iiduu leeyahay oo afkaar baa la isdhaafsanaya midda kale suugaan baa lagu soo bandhigayaa meesha oo ha ahaato mid meesha laga akrinayo ama mid kutuba ahoo la qoray oo la kala qaadanayo oo qofba deegaankiisii uu la aadayo bugaagtaas iyaga ah waa faa'iida iyaguna marka waxaan isleeyahay inay faa'iido u tahay dadka af soomaaliga ku hadla ayaan qabaa anugu waxaa la yidhaahdaa waayadan marka qurbaha lasoo galay dhalinyaro badanna iyagoo yaryar ay waddanka yimideen qurbaha yimaadeen qaarkoodna waaba ay ku dhasheen af soomaaliga ma moodaa in dhibaata ay soo wajahayso oo uu lumi karo af soomaaliga dhibaataa soo wajahday taasoo qarsoodi ma aha meelo badan oo horena waa laga sheegay iyo shirar badan way soo wajahaysaa yacni iskaba daa kuwan aada leedahay qurbahay ku dhasheen ama ku koreen ee kuwii meeshoodii joogay ayaa af soomaaligii ku liita haddaad aragtid telefishinada haddaad maqashid idaacadaha haddaad joornaalada akrisid yacni waxaad arkaysaa af soomaaligii oo meel aada u liidata sii maraya oo oo wax wada qaldan yani waa macalin adigu macalimad baad tahay mar haddaad weriyo tahay oo aad raadiyo haddaad wax uga tabinaysa waxa aad ku hadlaysaa waa inay noqdaan af soomaali saxa inuu noqdo laakiin af soomaali jaban haddii aad ku hadashid midka ku dhegaysanayaana sidaasuu u qaadanayaa haddii la qorona qoraalkana sidaas haddii qalad la qoro qoraalkii way akrisanayaan ilmaha yaryar ama qurbaha ha joogeen ama ha joogeen dalka ha joogeen telefishinka waxaa laga baahinayaa wax badan haddaad saa u fiirisay qoraalka telefishinada lagu qorayo waad yaabaysaa baan ku idhi markaa af soomaaliga dhibaato badan baa haysata wuxuu u baahan yahay gurmad badan buu u baahan yahay sidii wax looga qaban lahaa waagii horena isagoo curdan ahoo markii markaa uun dhashay ayaa meesha lagu kala tegey marka oo aan horumarin fiican helin marka adigu qof kasta oo soomaaliyii uga baahan yahay inuu gacan ka geysto si una u lumin waxaa sheegtay in dhibaata ay jirto af soomaaliga ku dhacday maxay tahay dhibaatadaasi maxaase u sabab ah waxaa u sababa horta qoraalka af soomaaligu goordhow buu ahaa waad ogeydo markii la sameeyey ma dhawe yani waktigii hadda la qoray laakiin markii la qoray isaga oo afk afku dee waa la horumariyaa afka qoraallo muxuu ahaa dictionariyo waxaasoo idil baa lagu sameeyaa ko waxaa kaloo qayb ka ahaa af soomaaliga noloshiisa tiyataradii fanaaniinta tiyaatra shaqeeyaa ma jiro soomaaliya maanta dadku waxay dhegaysan jireen suugaantaasay dhegaysan jireen waxaasay wax ka qaadan jireen kolba erey cusub oo soomaali ah ayay heli jireen oo hadhow marka ama qoraal ha u adeegsadeen ama noocay doonaan ha u adeegsadaan oo ay ka faa'iidi jireen yani hadda tiyaatar laysugu yimaado oo wax laysugu gudbiyaa ma jiro oo tiyaataradii waa wada dubeen dibna looma dhisin marka af soomaaliga marka oo wuxuu iska joogi maayo meesha dee jiilkii hore dadkii hore oo af soomaaliga wanaagsan ku hadli jirayna dee intoodiiba daydo way tageen oo aakhiray aadeen ama inta ka soo hadhayna dibadahaasay aadeen adeer jiil cusub oo waxa yimidba ayagu la yimidba muxuuha hadallo kale oo ah oo dee hadal suuq ah marka af soomaaligu aad ba u liitaa aad ba u liitaa runtii markaa kuu sheego marka maxaa la qaban karaa adiga waxaa kamid tahay abwaan abwaanadii soomaaliyeed kuwadii ugu caansanaya kamid tahay dad badan oo kula mid ahaa jooga kuwo kaleo iyana soomaaliga iyo kobcintiisa aada u danaynaya jooga maxaa isleeda waa la samayn karaa si luuqadii loo xoojiyo soomaaliga waxa waxa weeye horta af soomaaligu horta wuxuu u baahan yahay dawlad yacni af soomaaligu dawlad buu u baahan yahay shalay waxaa qoray dawlad baa qortay maantana wuxuu u baahan yahay dawlad badbaadisa marka ha ha loo adeegsado fanaaniin ha loo adeegsado aqoon-yahana ha loo adeegsado idaacada ha loo adeegsado laakiin oo qof kasta oo soomaaliya oo wax ka qaban kara meesha ha loo adeeg laakiin horta waa inuu dawlad helaa rabta in ay badbaadiso af soomaaliga
ma la dhihi karaa adinka ka abwaana ahaan laftirkiina inaad curuntii iyo heesihii iyo riwaayadihii dib u soo celisaan qayb bay ka noqon kartaa waxyaabaha af soomaaliga uu u baahan yahay wa waa ka noqon kartaa laakiin fiiri abwaaniintii soomaaliyeed oo waaweyneed laba nooc bay u qaybsameen qaybu waddankaba waa ka tagtay oo dalalkaasay qaxooti iyo silic isaga nool yihiin qaybuna waa tagtay oo waxay aada aakhiray aado waa tagtay adu waad garanaysaa raggii ka tegay oo maanta aan naga naga hooseeyo waad garanaysaa yacni shaksiyaad yar ayaa jooga dhulkaa soomaalidu looga hadlo af soomaaliga iyaguna dhibaato badan qaba oo aan hiil badan haysan oo tiyaatar ay dadkay ku kulmiyaan ama riwaayado lagu soo bandhiga aan haysan oo waxa ay sameeyaanba maro hoosteed ay tahay iyo wax guri lagu sameeyey marka hadda marka arrintaas waad garanaysaa marka inay tahay annaga nafteeda haddii aan gaabinay gaabintu inay sabab leedahay
ha waxaa jira fanaaniin da-yar oo soo baxay iyo abwaano da-yar oo iyana suugaan curiya aadayna u badan yihiin oo tiradoodu kama yara kuwii waaga hore jiri jiray haddii aad iskaashataan abwaanada ama heesaha curiya ma dhici kartaa taasi inay wax bedesho adeer macaani horta anigu waa ku faraxsanahay aniga iyo inta ila midahuba waa gabownay yacni waxaan sii joognaa waa wax fara kutirsiya runtii waan jeclaan lahayn ama waan jeclaan lahaa anigu in dhalinyada ay soo baxdo oo muxuu ahaa meesha kaalintii dadkii horeo tegayna ay baneeyeen kuwa iyaguna aan banayn doonno ay soo buuxiyaan oo hadda ay kusii jiraan hawshaas may fahamtay marka waxaas waxaase dhibaato ah qofka heesaaga ahu markuu heeso oo raadiyaha laga maqlo waa in codkiisa la garta oo la yidhaahdo hebel baa heesaya ama heblaaya heesaysa hadda waxaad arkaysaa boqolaal qof oo heesaysa oo aadan kala aqooninba oo aadan lahayn hebel baa heesaya heblaaya heesaya waa dhibaato qofka weriyaha oo markuu hadlo oo ka hadlo oo idaacadaha waa in la yidhaahdo falastiin baa hadlaysa ama hebel baa hadlaya ama heblaaya hadlaysa in la yidhahdo oo codkiisa la garto oo fanku de wuxuu ahaan jiray cod heesaa ah weriyuhuna wuxuu ahaan jiray cod ya marka waxaad arkaysaa boqolaal qof oo heesaysa oo aadan lahayn waa heble in lagu yidhaahdo ama waa hebel eh aadan garanaynba marka taasuna waa dhibaato marka waxaa la rabaa dadka u soo baxaya fanka ama bulshada u soo baxaya oo fanaaniinta ahu inay yihiin fanaaniin soo buuxin kara hablihii aada ogeyd oo kaalinta baneeyey ama ka gaboobay ama ka dhintay iyo wiilashii aada ogeyd sidaasaa la rabaa oo lida alla ilahi ninkan hebel booskiisa waa soo buuxiyey ama heblaayo booskeeda waa soo buuxiyey yacni maanta waxaan daawanayay gabar heesaysa oo oo jiifta yacni qof jiifa siduu dad ugu heesayaa bal qof jiifa oo saa u jiifa qof jiifa waxaa loo yaqaanaa ama waa qof xanuunsan ama waa qof hurdaaiba marka qof jiifa si ummad ugu heesay horta marka dhaqankaasuna waa dhaqan yaab la weeyaa arrinta aa sheegtay ah inaan codkii la garanaynin maxaa u sababa maxaa keenaya in fanaanka codkiisa la garana waxaa keenaya horta qurbaha ma la hadda qurbahay u badan tahay qurbahay u badan tahay oo dee xagga kale kuwii awal heesayaaba heesi waayo oo jaanisba ma haystaan oo meelay ku heesaanba ma haystaan oo ma haystaan nabad ay ku heesaanba ma haystaan oo iyagaa dhibaataaba haysata laakiin kuwan hadda dibadda jooga waxay haystaan jaanis nabadgelyay haystaan marka nabadgelyadii ay hayseen dad muusicga yaqaanaana way joogaan marka shaksiyaad fiican oo cod leh oo karaamo leh oo golo joogsi leh way jiraan laakiin waxaad arkaysaa kuwa aan heesaaba ahayn oo muusicgaas un ii hagaaji codka codka hagaaji ha hebelow iska run ah oo codkiisa markuu heesay alla lehe maandeeq baa heesaysa qasri daahir baa heesaysa axmed cali cigaal baa heesa yani ya heerkaasoo kalaa rabnaa oo dadku usoo joogsanaya marka waxaan rabnaa marka haddii ilaahay yidhaahdo in sidaas ay sidaa ila tahay weeyaan oo sidaan usheegaya dee dadka inay feker kale ka qabaanna waa suurtoodaadeen marka adinka maadaama adigu aad tahay abwaan weyn abwaano kaloo kula midana ay jiraan ma isku daydeen in dhalinyarada cusub ee ama hadda fanka soo gelaysa ama heesaha sameynaysa inaad ka waanisaan oo aad waxaa jira marka ciyaartooydu qofka banooniga ciyaara markuu duqoobo wuxuu noqdaa tababare ama macalin adinku waxaad tihiin macalimiin iyo tababarayaal ma ku tababaraysaan dhalinyaradan heesaysa qaabka ugu fiican ee qofku fankiisa iyo sugaantiisa iyo codkiisa uu kusoo gudbin karo
horta way mahadsan yihiino way mahadsan yihiin hataa intaa nafteeday ku mahadsan yihiin waayo haddii laiska hadday iska aamusi lahaayeen intan xaajada way kasii xumaan lahayd marka horta bal hadda aamusa ma lihina waxaan leenahay war bal hawsha sidaad u wadaan sii wada oo soo kordhiya sii kordhiya laakiin yaan laga tegin qaabkii iyo dhaqankii siduu ahaa yaan laga tegin oo dad jiijiifa ayuuna noo heesin marka annagu marka su-aasha aad weydiiso ah inaad wax ka tirahdaan ama aad macallin u noqotaan diyaar baan u nahaye horta meel aan horta ku wada kulanno oo aan macallin ugu noqon karno falastiinay horta ma haynaba anigu waxaan joogaa muqdisho baan jooga abwaanada qaarkood americay joogaan qaar sweden ay joogaan qaar waxay joogaan yacni dalkaasaa lagu kala firirsan yahay oo xataa kuwii dibadda joogay dad meel wada jooga ma aha dadka gudaha joogaana dad meel wada jooga ma aha yacni waad garanaysaa gees ilaa ka gees baa la joogaa marka waxaan isleeyahay salaadu say kuu qabataa loo tukadaaye war qof walba bal meesha aad joogtid wixii qaladahoo aad ku aragtid waxaad ka saxi kartid ka sax
waxaa jirta abwaan cabdidhuux in la isweydiiyey mararka qaar haddii af soomaaligi lixdameeyadii toddobaatameeyadii ilaa sideetameeyada lagu heesi jira maanta ay fanaaniintu ku heesaan ma fahmi karaan dhalinyarada xilligan joogtaahi af soomaaligaas iyo murtidaas iyo macnahaas ay xambaarsan tahay ma la dhihi karaa dhalinyarada hadda joogtaahi waxay u baahan yihiin dhalinyaro lamid ah oo sidooda af soomaaliga ugu hadasha oo u heesta mise waxaad leedahay si af soomaaligu usii jiro dhalinyarada cusub waa inay bartaan micnaha suugaanta qaar ku duugan maxay kula taha adiga horta haddii haddii si fiican arrinkaa loo derso waxay tahay horta dadka riwaayadaha sameeya ama abwaaniinta ahu in ay u kala qaadaan dadka dad waaweyn ama dad aqoon-yahano ah wax loogu talagalay iyo dadka dhalinyarada ah iyo iyo iyo iyo iyo caruurta yaryar wax loogu talagalay in in in loo kala qaado yani waa ra'yigeyga marka lama dhihi karo marka wixii oo idin inta lasoo dejiyo hala keeno meel hoose oo wiilkan magaalada ku dhashay ama qurbaha ku dhashay wax uu fahmi karo uun hala sameeyo lama dhihi karo hadda ka hor nin ii kana dhihi jiray oo gudoomiye u ahaan jiray koox banaadiri ah ayaa wuxuu nagu yidhi fanku waa laba fan baadiyo iyo fan beled marka idinka fankeenu waa fan baadiyo waxaad ka sheekaynaysiin faras iyo geel iyo geed iyo roob iyo waxaanoo kalead ka sheekaynaysaan adaa fankayn wuxuu yidhi beriisha iyo jeerdiina iyo ayaan ayaan ka sheekaynaa oo dadku garanayaan marka markaad si u fiirisid xaqiiqa ikan waa runtiis oo waxaa laga yaabaa dhaqanka marka geela laga hadlayo iyo fardaha iyo xeeha iyo geedaha iyo waxa marka laga hadlayo wiilkan iskabadaa qurbaha ee magaalooyinkan kale ku dhashay soomaalida ah inuuna fahmayninba waa laga yaaba laakiin waa inuu fahmaa waayo waxana waa dhaqankiisii ninkan waxay yaqaanaa wuu tegayaa geedkuna dalkiisuu ku yaalaa geelana isagaa dhaqdan awowgiisaa dhaqanay haddana waa la dhaqdaa waaba xilliyo laga maarmaan oo mar walba joogo isbedelaya marka wiilku iyo gabadhuba waa inay bartaan xilliyadooda geelooda waktigooda waxaasoo waa inay bartaan oo ay isku dhibaan ayaa la rabaa iskuullada waa lagu dhigaa yani maansooyin baa lagu dhigaa kutubo suugaan ah oo lagu dhigo muxuu ahaa iskuullada haddaad aragtid ardaygu markuu kasoo qaato maansadan oo kale la yidhahdo haye maansadan hala erayba inuu ka garanayo ma moodaysid adiga adiga gurigaya kuwa la yimaadaan arkay Hay.
oo adi bal akri hadda waxaa lagu soo qoray ha sheegin marka dhibkaasuna waa jiraa n ugu dambeyntii n maxay ahayd suugaantii ugu dambeysay ee aad samayso ama hees ha noqoto ama gabay ha noqoto ama geeraar ha noqoto eh, oo aadna xasuusin kartaa wallahi hadda dee anigu waana gaboobay oo eh, hadda kor wax kama xafido laakiin hadda ka hor waad maqashay eh, maanse la yidhaahdo alla waa waa wax laga ducaysa allow doqona naga dhigin haye Eh, dabadeedna hadda dadkii baa soo doqonoobay oo xaggii doqonnimadaa loo wada batay marka in kale oo aan ku daray ha oo la yidhaahdo eh, eh, eh, eh, qof walbow ka durug ka durug doqon waheshigeed ayaa jirta oo aan rabo haddaba shan iyo labaatanka inaan ka akriyo halkan eh, eh, barnaamijkan oo yar oo kooban aa era nooga sheeg waxaa la yidhi waxaa la yidhaahdaa adeer doqon waxaa la yidhi doqon waxaa la yidhi kama daasho digir xaq dhowr derisna male ileen waa doqone doqon waxaa la yidhi dagaal way ogeyd heshiiskii dambe iyo dawadiina ma oga ileen waa doqone doqon waxaa la yidhi duruufaha ad adag ee soo darriya garashiyo dadaal ruuxii isku dara ka dabaalan kara doqonna waxaa la yidhi mar kastaba dayacan dareen wacanna male aada umahadsantaa haye haye.
aa mahadsantaa abaan Assalaamu calaykum cabdi warahmatullahi aada wabarakaatuh.
umahadsantaa Hay.
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii martida microfoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa abwaanka cabdidhuux yuusuf tan iyo taangidamba ugu kulmi doona barnaamijkan
waa tahay aada iyo aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijka martida microfoonka